aadna u jigjiga shacabka magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegay in noloshooda ay soo wajahday sicir barar dhinaca cuntooyinka taas oo ay sheegeen inay tahay mid saameyn weyn ku yeelatay wariyaha v o e da ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan inoo soo diray maalmahan waxaa ka jira dowladdeegaanka soomaalida sarakac ku yimid qiimaha maciishada daruuriga ah ee ay dadku quutaan taasoo aad looga dareemayo caasimadda magaalada jigjiga waxayna bulshada arrintani ku tilmaameen in sicir bararka hadda jira uu yahay midkii ugu darnaa abid ee noloshooda saameeya waxaana arrintani sabab u ah maadaama ay tahay meesha keliya ay bulshada deegaanka ku tiirsan yihiin kana soo gasho cuntooyinka inta badan laga isticmaala deegaanka ay tahay magaalada togwajaale waxayna tahay magaaladani togwajaale magaalo ganacsiyeed kulmisa dalka etoobiya iyo somalilan iyadoo inta badan ay tahay lacagta wax lagu iibsado lacagta qalaad ee dollarka waxaana sicir bararkan hadda jira uu yimid kadib markii wax ka yar laba toddobaad uu hal mar sare u kacay dollarka taasoo uu ku istaagay boqolka dollar kow iyo toban kun oo bir taasina ay keentay in lacagta birta ah uu ku yimaado hosu dhac weyn haddaba arrintan ayaa cabasho xoogan ay ka muujiyeen shacabka magaalada jigjiga sahre ismaaciil xuseen waa mid ka mid a hooyooyinka danyarta ah ee ku ganacsata suuqa magaalada jigjiga waxayna ka ganacsataa khudaarta sida yaanyada waxayna v o a u sheegtay sida uu u saameeyey sicir bararka gaar ahaan dalagga ka soo go'a dalka ee khudaarta ay iibiso iyadoo sheegtay in muddo kooban gudahood qiimihii ay siisan jireen hadda ka hor uu sarakac badan ku yimid iyadoo sheegtay inayna jirin wax faa'iide ah oo ay ka helaan waxa weeyaan khudaarta dalka timaada hadda ka hor waxay ahaan jirtay laba kun iyo shan boqol imika saacadda aan taagannahay afar kun iyo shan boqol oo weliba xamaalkiiyo bacdu noo dheer yihiin baanu ku qaadannaa wax saxaarada xawka ah wax allaale waxa ka cunniy waxa ka faa'iidna toona ma jirto balwaaye qudradda waddanka ka baxday wixii qaaleeynayaa inaa maxadada laga jawaabaa wanaagsanaan lahaydoo waxay nagu yeelatay laba bilood gudahood horta xad bay faraha uga baxsan tahay hadda ka hor laba bilood wixii ka horreeyeyna laba kun iyo shan boqol laba kun iyo laba boqol iyo haaji hadda way ugu daran tahay immika muddo bishan imminkaan ku jirna bishii ka horraysay waxay noogu imanaysa saxaarda xawgu shan kun shan boqol way ka baxaysaa wadda meesha waxa weeyaan inaad ku iibsato basasha iyo baradhada ayaa marka hore jibnaan jiray basasha iyo barashada wixii ka soo baxana carruurtana ula tegaynay xabuubtana waanu ku baxaanbixinaynay dee wixeedanu ku celinay waxba kama jirtaba iyada dowladda waxaan ka codsanayaa sharaftale inay sixir bararka waddanka dhexdeeda waxaa ka baxay la sixir barar waa jiro laleeyahay inay naga jebiso sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga oo xilligaasi dukaamaysanayey ayaa sheegay in saamaynta sicir bararku tahay mid si weyn loo dareemayo iyagoo sheegay in lacagtu aynu waxba goynaynin waxayna ka codsadeen dowladda in arrintan sicir bararka hoos loo eego waxna laga qabto cabdikariin cabdi haye waxaan ku dhaqanayay magaalada jigjiga bal waxaad nooga warbixisaa sicir bararka iyo saameynta baryaha dambe uu ku leeyahay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan magaalada jigjiga anigo wallaahi nolosha aad bay u adag tahay runtii shalay sidaa hedaya maanta shalay waxaan islahayn caqabad walba jirta dhibaato walba jirta waxaan islahayn waa dagaalka ka dhaca ukraine iyo udhexeeya ruushka iyo ukraine laakiin maanta tii maaha waxaad arkaysaa shalay haafka sonkorta intuu ahaa maanta maaha dadkii noloshay ku qaaday anugu shaqaalo dowladeed baan ahay shaqaalaha dowlaed baan ahay caruur baan leeyahay xaafad baan leeyahay runtii dee xaafadii anagu waxaan kala taagannahay dee dagaal waayo dee mushaarkii dowladeed iyo suuqii saxirkiisu isma leh tusaale ahaan dee lix kun ma qaataa haddaan lix kun qaadanayo shalay dee lixda kun waan kusoo adeegin karaya laakiin maanta maya kuma soo adeegin karayo waana caqabad taagan runtii maxaad usoo jeedinaysaa dowladda markaa
waxaan usoo jeedin lahaa dowladda in ay tallaabo deg dega ay ka qaado ganacsatada iyo sidoo kale inay kontaroosho sixirka lacagta qalaad ee dollarka tamaandhada saxaaradeedii laba kun shan boqoleed maantana afar kun shan boqoleed garanaysa differen farqiga u dhexeeya marka waxaan dhihi lahayn dowlad ahaan inay tallaabo cad oo wax ay bulshada dee ku qanacdo ayna usoo dhigto ayaa wanaagsan magacayga faadmo sheekh axmed baa layidhaah magaalajigjigaha waxaa sixir bararka haddaan ka hadlo sixir bararku maalinba maalinka ka dambaysa hawaduu marayaa lacagtiina waxaa loo xaytaraysaa ma jirto toban kun oo biriminka suuqi haddii aad la tegtid waxba kuuma goynayso maanta lix kun oo reyaal baan qaatay markay waxba ii noqon weyday wax yar oo dhowr rubuc rubuc bay noqotay raashin badan baan awal horena ku iibsan jiray marka dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin farqi weyn baa udhexeeya hadda saddex bilood ka hor haaf rubuca sonkorta oo toddoba boqol ama lix boqol ahaan jiray maanta wuxuu marayaa kun iyo afar boqol oo reyaal daqiiqdu shan boqol bay ahayd rubici saddex bilood ka hor maanta waa sagaal boqol iyo konton ayay maraysaa wax la goyn karayaa ma jirto maalinba maalin ka dambaysa ayay sii kacaysaa marba marka ka dambaysana wuxunbaa kusii biiraya wax ka soo horeynayaa ma jirto sidii hore waxba looma samaysan karayo waxyaabo badan oo ka dhinmaba jirta hadda waxay dadku leeyihiin cashadii oo kale waan iska daynay carruur yarna casho iyo qureectoona ma taqaano wixii mar walba saddexdii waqti bay rabaan marka dadka intooda badan laba waqti oo qaliila ayay cunayaan dhibaatadaasaa taagan dawladdu sixirbararka inay wax ka qabato oy dadka shacabka hoos u eegto ayaan ka codsan lahaa
isku soo wada duuboo waxay ahayd saddex iyo tobankii bishii lixaad ee sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka markii dowladdu soo saartay qorshaha jaangoynta maciishada quutul daruuriga ah kuwaasoo la rabay in wax lagaga qabto sixir bararka balse ma joojinin sixir bararkii jiray dhanka kale dowladda deegaanka soomaalida ayaa xilligaas waxay qabatay shirar kala duwan hadday ahaan lahayd hogaaminta iyo ganacsatadaba oo looga hadlayey arrimaha sixir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxayna dowladdu sheegtay in tallaabooyin lagu xakamaynayo sixir bararka la qaaday kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la xidhay qaar ka mida bangiyada wajaale hoosna loo dhigay heerka derajada bangiyadaasi sidoo kalena lasoo rogay in cadadka lacagaha lagala bixi karo bangiyadaasi ay yihiin kuwa xadidan iyo in aan la arki karin lacagta birta ah oo la wato balse qorshayaashaasi ma noqonin kuwa xal u noqday sixir bararkii jiray waxayna keentay arrintan sixir bararka in ay noqoto midda loogu hadalhaynta badan yahay goobaha barkulanka bulshada ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga